waa hagaag dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan iyo si walba maqalka warbaahinta kusoo gaarayo waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iminkana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka tartan aqooneedka andalus sanada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sanadan aad ka wada dhegeysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha andalus iyo alfurqaan
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا وأولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحيا أملا لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا وأولا
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحيا أملا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan waa khamiis taariikhdana waxa ay ku beegan tahay lixda bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waxaa sannadkan tartan aqooneedka andalus ee bisha ramadaan ka qaybgelaya koob iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kala ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose geedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayad islaamiga ee mudug mar kale waxaa caawa miiskii mikrofoonka andalus ku tartamaya lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaasoo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir bakool shabeellada hoose jubbada hoose mudug iyo wilaayad islaamiga ee hiiraan waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka ku soo dhowaada mar kale tartan aqooneedka andalus لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا وأولا
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحيا أملا markan waxaan toos u gudagelaynaa barnaamijka tartan aqooneedka andalus oo caawa ay ku tartamayaan lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaas oo aan hore usoo sheegnay waa banaadir bakool shabeellada hoose jubbada hoose mudug iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan eegi doonnaa majmuucada ugu horeysa ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada hayee majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada insha allah nambarka saddexaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusnay mucad assalaamu calaykum majmuucada shabeellaha hoose sidee noo maqashaan waxaad qabsateen nambarka saddexaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay fii ayi sanatin hijriyatin nafadat xarakatu shabaab almujaahidiina ghaswatu maqari alumam almutaxida fii maqdisho fii ayi sanatin hijriyatin nafadat xarakatu shabaab almujaahidiina ghaswata maqari alumam almutaxida fii maqdisho waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
jawaabta haddaad iska daynawaa kun saddex kun afar boqol iyo soddon iyo afar hijiriya mar kale ku celiya
waa kun afar boqol soddon iyo afar hijiriya
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabtay bixeen guddigan ku celina insha allahu tacala yaal ustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo macnaheegu ahayd sanadkii hijriga ee xarakada shabaab almujaahidiin ay fuliyeen qaswadii ee naqarka al-umam mutaxida fii muqdisho sanadka hijriga ayaa la weydiiyey kun afar boqol soddon iyo afar waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna waxaan eegi doonaa majmuucada labaad ee ka qaybgelaysa barnaamijka caawa insha allahu tacaala majmuucada gacanteeda ku soo dhacdayna waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug لننطلق إلى العلا إلى العلا لنبتدئ من أول ومن أول
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحيا أملا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhawaada soo dhawaada majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug
weelina aye majmuucada mudug mar kale waana maqashaan kufiican
haye lambarada lambarada mid ka qabsada number shan nambar shan waa hagaag waxaad qabsateen nambarka shanaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha ugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay masmu safiinati al amriikiyati allatii istahdafahaa almujaahiduuna wahya tabxaru fii miinaa cadan wa fii ayi sanatin waqacat alcamaliyah masmu safiinati almriikiyati allatii istahdafaha almujaahiduuna wahiya tabxaru fii miinaa cadan wa fii ayi sanatin waqacat alcamaliyah waan filayaa majmuucada mudug inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta rasuulaha magaceeda waxaa la yidhahdaa u s kun laba kun labadii kun bay dhahayd labadii kun mar kale ku celiya
amaan u s s kun baan dhihi jiray safiinada labadii kun bay dhahayd raamideed
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabtay bixeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala ya alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo macnaheegu ahaa waxaad sheegtaa magaca ee, markabkii maraykanka ee mujaahidiintu ay beegsadeen isagoo cadan miinaageega ku sugan sanadkiina waa la weydiiyey marka waxay ku jawaabeen uss co labadii kun jawaab saxa wey sidaasi daraaddeed majmuucada mudug waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أول
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نرتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نرتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نرتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا والمرء طول عمري مع شيحنا أملا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada wcalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa dhowna nambarada mid ka qabsada waxaan qabsaa nambarka afraad nambarka afraad ee barnaamijka imucaad majmuucada jubbada hoose assalaamu calaykum sidee noo maqashaan waxaa waaye sigacan ku maqlaa haye waayahay waxaad qabsateen nambarka afaraad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha ugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa hiya akbaru camaliyatin wa akharuhaa khasaaratan lilcaduwi allatii nafadathaa alqaacidatu wastahdafat masaalix alamriikaan sanata alf watiscomia tamaaniya watiscuun ما هي أكبر عملية وأكثرها خسارة للعدو التي نفذتها القاعدة واستهدفت مصالح الأمريكان سنة 1998 وأن في ليانة قرتين واتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu su-aasha jawaabta gaarsigan waxay noqonaysaa waa nairobi iyo daarsalaam waxaa waa daamsida waxay noqonaysaa waa nairobi iyo daarsalaam
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celina insha allahu tacala ya alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad inay sheegaan camaliyadii ugu weyneyd ee ugu khasaaraha badnayd cadowga ee alqaacida ay fulisay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waa camaliyadii isku lamaanayd ee nairobi iyo daarasalaam halka marka wada dhacday waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada hoose waxa ay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markan waxaan eegi doonnaa majmuucada afraad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أول
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نرتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمره مع شيحيا أملا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دونا haya nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada insha allah نمرك كوبات nambarka koowaad ee barnaamijka hay macad assalaamu calaykum majmuucada hiiraan sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله شفيعا iyo waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha ugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay mataa uctuqila almujaahid khaalid sheekh maxamed mataa uctuqila almujaahid khaalid sheekh maxamed waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah
majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
لو كل سدعي لو كل سدعي
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacala iyo al-ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee iiraan oo ahayd su-aashoodii koowaad wakhtigii la xiray khaalid sheekh maxamed fakallaahu asrah laba kun iyo saddex waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan markanna waxaan soo gelin doonaa majmuucada shanaad ee ka qaybgelaysa caawa barnaamijka waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا وأولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمره مع شيحيا أملا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دونا haya nambarada mid ka qabsada نمرك بدايات برنامجك
nambarkii lixaad hay macad برنامجك
majmuucada bakool assalaamu calaykum sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شفيعا
haye waxaad qabsateen lambarka lixaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha ugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa idinkugu horeysa waxay leedahay fii ayi macrakatin ustushhida al imaam axmed gurey fii ayi macrakatin ustushhida al imaam axmed gurey waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta البرتدار الحرشة
ku celiya mar kale
ضد البرتدار الحرشة ضد البرتدار معركة الوصلة ده معركة الوصلة معركة الوصلة marka ugu dambaysa ku celiya
معركة الوصلة
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabtay bixin guddigan ku celinaya insha allah tacala yaa ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada bakool way soo hareer martay waa hagaag waxaan eegi doonaa majmuucada lixaad ee ugu dambaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir
تفوقا كل الورى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الورى
majmuucada lixaad ee ugu dambeeya waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دولة haye nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah نمبر لابو nambarka labaad haye macad
assalaamu calaykum majmuucada banaadir sidee noo maqashaan في الساعة
haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha ugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay hunaaka munadirun wa baaxithun jihaadiyun mashhuurun laa yucrafu masiiruhu xata al'aana tamaaman faman huwa hunaaka munadirun wa baaxithun jihaadiyun mashhuurun laa yucrafu masiiruhu xata al'aana tamaaman faman huwa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta
أو مصعب السوري
mar kale ku celiya أو مصعب السوري
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir jawaabtay bixin guddigan ku celinaa insha allah tacala yaa ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ay su-aashoodii koowaad waxaa jira markaa sheekh munadir oo baaxitha jihaadi oo caan ah oon ilaa hadda la garanayn masiirkiisa ma dhintay ma nool yahay Een, magaciisaa la weydiiyey asheekh abu muscab asuuri waa jawaab sax
sidaasi daraaddeed majmuucada banaadir waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أولا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمري مع شيحنا أملا
waa hagaag dhegeystayaal markan qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay iyo kelimadii dhextaalka salaada iyo booska islaamka uga jirto ayaa caawa kelimadeena daarantahay insha allah tacaala waxaan soo dhoweynayaa sheekh abu saciid azelici الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إيه، كلمة عوحي كساب سنتهي الصلاة ومكانتها في الإسلام صلاة iyo makaanada iyo derajada islaamka dhexdiisa ay ku leedahay walaalayaal salaadu waa acdamu arkaani alislaam bacda shahaadateyn islaamkana salaada sha'nigeedii aad buu u weyneeyey magaceeda iyo makaanadeedana sare ayuu u qaaday wuxuu ka dhigay arkaanta islaamka markii towxiidka laga soo tago rukniga ugu weyn nabigeena calayhi salaadu wasalaam wuxuu yidhi bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaati walxaji wa sowmi ramadaan sidoo kaleeto walaal salaada waa awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama maalinta qiyaamo addoonku xisaabaadka ugu horeeya salaada waaye nabigu hore calayhi salaadu wasalaam awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asalaah fain salaxat salaxa saa'iru camalih wain fasadat fasada saa'iru camalih akhrajahu tabraaniy fi lawsat min xadiidi anas waxa ugu horeeya addoonka maalinta qiyaamo la weydiiya waa salaadiisa haddii salaada ay u hagaagto camalkiisa kaleetana wuu hagaagaya haddii salaada ay fasahaadana inta kaleeto oo ay fasahaadayaan sidoo kaleeto walaaliyaa salaadu waa alfaariqu beyna almuslimi waalkaafir shayga kala saara muslimka iyo gaalka waaye nabigeena wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam ina beyna alrajuli wa beyna ashirki waalkufri tarka asalaati qofka iyo gaalnimada waxaa u dhexeeya ee shirkiga salaada inuu ka tago akhrajahu muslim min xadiidi jaabir haddii qofka salaad uu ka tago gaalada ayuu ka mid noqonaya sidoo kaleeto salaada walaalayaal waa alxaajizu beyna alcabdi waalmacaasi waa deydka u dhexeeya xaajiska addoonka iyo macaasiyada haddii qofka salaada uu joogteeyo ilaahay wuxuu noo sheegay subxaanahu watacaala salaada qofka inay ka celinaysa xumaanta qaala tacaala ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaada qofku waxay ka celinaysaa xumaha iyo macsida uu samaynayo saasoo kaleeto salaada waxay ka mid tahay min aakhiri wasaaya annabiyi sala allahu calayhi wasalam wa huwa yucaaliju sakaraati almowt nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam dardaaramihii uu bixiyey isagoo sakaraadaya ayay ka mid ahayd salaada wuxuu rasuulka dhintay calayhi salaatu wasalaam isagoo leh assalaah assalaah wamaa malakat aymaanukum salaada ilaaliya salaada ilaaliya waxyaabihii gacmihiini hantayna ilaaliya saas darteed muslimiin haddaan nahay rag iyo dumar dhallinyarada iyo meel kasta aan joognaba waxaa waajib nuga ah salaada inaan ilaalino qofka diinkiisa waxaa lagu qiimeeyaa salaadiisa qofkii salaada dayaaca oo ilaalin waaya wax kale lagu aamini karo ma lahan aan wada ilaalino salaada wakhtigeedii aan ku tukanno arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo waajibaadkeenna aan baranno sifadeedii aan ka dhigno sidii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam u tukan jiray isagaa sidaasna amray salluu kamaa ra'aytumuunii usalli allahuma jacalna min aladiina yuqiimuuna asalaata wayuxaafiduuna calayha allahuma xabib ilayna aliimaan wazayinu fii quluubina wakarih ilayna alkufra walfusuuq waalcisyaan wajcalna min alraashidiin allahuma ina nas'aluka aljanna wanacuudu bika min annaar wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin
waxaad wada dhegaysateen kelimadii dhextaalka ahayd ee sheekh abuu saciid azeylaci markan waxaan dib ugu laaban doonaa qeybaha kale ee tartanka insha allahu tacaala لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أولا
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحيا أملا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha su-aalaha labaad ayaan gudagelaynaa markan waxaa toosa ku jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale majmuucada shabeellaha hoose sidee noo maqashaan
calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
haye su-aashiina labaad si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay maadaa adlaqa almuslimuuna calaa shibhi jasiirati ayberiya xiinamaa fataxuuhaa maadaa adlaqa almuslimuuna calaa shibhi jasiirati ayberiya xiinamaa fataxuuhaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta shabeellada hoose waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu جوابنا بقى سيدنا هو الأندلس mar kale ku celiya
الأندلس haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacala yaal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo ah su-aashoodii labaad ee muslimiintu maxay ku idlaaqaan ee, jasiiradda iberia markii ay furteen waxay ku idlaaqeen bila- bilaadul andalus jawaab saxa wey sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose markanna waxaan toos soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أول
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا والمرء طول عمري مع شيحنا أملا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ay mucad majmuucada mudug mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan كيفية su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay maa huwa almadiiq alladii yaqacu bayna misra waasacuudiya haddii aan mar kale idinkugu celiyo maa huwa almadiiq alladii yaqacu bayna misra waasacuudiya waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
الآن كلنا إن شاء الله هو مضيق الثيران
mar kale ku celiya
مضيق الثيران كلنا إن شاء الله هو مضيق الثيران haddaba su-aashii ugu dambeysay caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabtay bixeen guddigan ku celinaa insha allah tacala yalusaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug oo ahay su-aashoodii ugu dambeysay magaca madiiqa u dhexeeya masar iyo sacuudiga madiiqa tayran waa jawaab saxa
sidaasi daraaddeed majmuucada mudug waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug markana jubbada hoose ayaan soo gelin doonaa insha allah
لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أول لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحنا أملا waa hagaag dhegeystayaal weli barnaamijka ayaad degeysanaysaan tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واندونا majmuucada jubbada hoose mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
أنا مرة كلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا haye waayahay waxay ka dhigan tahay inaadna maqashaan oo si fiican maqalku idaacaddu idiinku soo gaaro waxaad sugtaanba waa su-aashiinnii labaad islamarkaana ah su-aasha caawa idinkugu dambeysa su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay hunaaka ismaani kaana raxaalatu lcarabi wa juquraafiyuha yudliquunahumaa calaa bilaadi suumaali famaa humaa هناك اسمان كان رحالة العرب وجغرافيها يطلقونهما على بلاد الصومال فما هما وان فيليا inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta هذا نسيبه أنا قلت بلاد زيلع يو بونتر بونت يو زيلع
mar kale ku celiya
بونت يو زيلع
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabtay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allah tacala yaal ustaad abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo ahay su-aashoodii labaad waxaa jira laba magac oo dhulmareenka carabta iyo juquraafiyiintooda ay ku idlaaqaan waddanka soomaaliya si aan sax ahayn ayay uga jawaabeen way soo hareer marta
markan waxaan soo gelin doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحنا أملا markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واندونا majmuucada hiiran mar kale sidee noo maqashaan كيف يعني aye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay maa hiya adowla alcarabiya allatii laysa laha xuduudun bariyah ilaa jisrun masnuuc maa hiya adowla alcarabiya allatii laysa laha xuduudun bariyah ilaa jisrun masnuuc waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
بحرين بحرين
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celina insha allah tacala yaal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan oo ahay su-aashoodii ugu dambeysay waxaa sheegtaan dowladda carbeed ee aan lahayn wax xuduud beriya ilaa iyo hal buunta mooyaane waa baxrayn waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan markanna bakool ayaan soo gelin doonaa insha allah لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمري مع شيحنا أملا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدونا ay macad majmuucada bakool mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيان markaan maqalka aad buu u fiican yahay ها وفيان هاد haye waayahay su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay lil afghanistaani arbacun wathala- arbacun wathalaahuuna wilaayatan udkur khamsatan minhaa lil afghanistaani arbacun wathalaahuuna wilaayatan udkur khamsatan minhaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah waalaikum salam waraxmatullahi wabarakaatu ولاية بدخشان ولاية بدخشان ولاية بغيس ولاية بغلان ولاية بلخ ولاية بامية
mar kale ku celiya
ولاية بدخشان ولاية بادغيس ولاية بغلان ولاية بلخ ولاية بام بام بامية بامية
mar kale ugu dambaysa ku celiya
ولاية ولاية بدخشان ولاية بادغيس ولاية بغلان ولاية بلخ ولاية باميان haddaba su-aashii ugu dambeysay ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabtay bixeen guddigan ku celinaya insha allah tacala ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool oo ahay su-aashoodii ugu dambeysay waxaa la weydiiyey gobolada tirada badan ee afghanistan shan ka mida inay sheegaan si sax ayay ugu jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada bakool waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحيى أملا markanna waxaa toos soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir iyaga ayaana toos ugu jira markan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبونا majmuucada wilaayada banaadir mar kale sidee noo maqashaan
كيف يعني؟
haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay tuqsamu al araadi alfilistiiniya xaaliyan ilaa qismayni ra'isiyeyn famaa humaa tuqsamu al araadi alfilistiiniyati xaaliyan ilaa qismayni ra'isiyeyni famaa humaa waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta
بقة الغربية وغضاء غزة markale kale بقة الغربية وغضاء غزة war su-aashii ugu dambeysay ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir jawaabta ay bixiyeen guddigaan ku celinaya insha allah tacala ya ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ay su-aashoodii ugu dambeysay dhulka falastiin hadda waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo mu- oo ra'iisi ah in ay sheegaan difatul gharbi wa qidaacu ghaza waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada wilaayada banaadir waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir لننطلق إلى العلا إلى العلا لنبتدئ من أول ومن أول لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع شيخنا أملا والمرء طول عمره مع شيحيى أملا
waa hagaag dhegeystayaal inta aanan soo gabagabayn barnaamijka aan kusoo dhaweey markan guddiga si ay inooga warceliyaan su-aalihii xagga tartamayaasha caawa kasoo noqday al-ustaad abu ibraahim jazaaka allahu khayran ee bashiir een caawa xagga su-aalaha kulli aad bay u fududaayeen waa la wada qaatay inta badan laba su-aalood basaa soo laabtay een tii jubbada hoose ee ahayd markaa waxaa jira laba magac oo rixaalatul carab ay u yaqaanaan ay ku idlaaqaan ardu soomaal marka bal jawaabtay ka bixiyeen iyo saa saxda aan waxaan ku wareejinayaa abu maxamed
بسم الله سؤال waxay ahayd la weydiiyey jubbal eh, suflaa wadankan aan ku noolnahay oo soomaaliya carabta eh, juqraafiyiinta culamadooda macmaxa qora oo juqraafiya ka sheekeeya iyo kuwa raxaalooyinka oo safarada gala oo dhulka mara eh, laba magac ay u yaqaaneen waxay ku jiraan marka eh, bilaadu zaylac iyo bilaadul point oo bonti marka jawaabta saxdaa horta jawaabta haaf weeyaan Eh, waxaa weye sax marka waxaa ah bilaadu zaylac ama zayaalica iyo bilaadulbarbar Ee, middan boyntigana carabta kutubtooda kumaynu arkinin Een, kitaabaadkii faraacinada ayay ku qornaan jirtay sida la sheego marka ilaa intay ka caddaanayso carab isticmaashay jawaabtaas jawaab saxa maahan Een, marka waxaa saxa bilaadulbarbar oo laga wado nisba ilaa barbara iyo zayaalica nisba ilaa zaylac saas ayaa ku qoran kutubta taariikhda iyo kuwa juqraafiga iyo kuwa ee, raxaalada carabta
jasaaka allahu khayran Een, waxaa inoo hadhay keliya marka hal su-aala oo xagga bakool ahayd bakool markii hore telefonkaa ka ciladoobay su-aashii hore la weydiiyey tu labaad baa la weydiiyey oo ahayd een, imaam axmed gurey macrakadii uu ku shahiiday magaceega wasla ayay ku sheegeen Een, sida saxdiina marka waxay noqonaysaa sandar calaa maqrabati min buxeyrati tana marka wasla waa dagaal ka mida dagaaladii kululaa ee uu galay laakiin dagaalkii uu ku shahiiday ma ahayn markaa sida saxdii marka waa sandar
waa hagaag abu ibraahim iyo abu maxamed way amaadsan yihiin intaana soo gebagaban barnaamijka waxaan soo dhaweynayaa walaalka mucaad si inoogu dulmaray insha allahu tacaala majmuucaadka iyo darajooyinka iyo caawa keensadanay mucaad aadaad mahadsan tahay walaalka majmuucaadka caawa waxay ahaayeen ilaa iyo lix majmuuco majmuucadii ugu horreysay ee barnaamijka lagu dahafuray waxay ahayd majmuucada shabeellaha hoose waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su'aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhab- dhammaan su'aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada labaad waa majmuucada mudug oo iyana la weydiiyey ilaa iyo laba su'aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su'aalihii la weydiiyey waxayna waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada jubbada hoose ayaa la weydiiyey ilaa iyo laba su'aalood waxay si saxa kaga jawaabeen su'aashoodii ugu horreysay su'aashoodii labaadna waa ay soo hareer martay sidaasi daraaddeedna waxa ay ku heleen toban darajo majmuucada hiiraan ayaa iyana dhankeeda la weydiiyey ilaa iyo laba su'aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su'aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen waxayna ku heleen labaatan darajo aan idhaahdeen sidoo kale majmuucada bakool ayaa la weydiiyey ilaa iyo laba su'aalood su'aashoodii ugu horreysay ayaa soo hareer martay su'aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuucada banaadir ayaa iyana la weydiiyey ilaa iyo laba su'aalood waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su'aalihii la weydiiyey bashiiro waxayna ku heleen labaatan darajo haddii haddii aan u dulmarno een, dhegaystayaasheenna majmuucaadka kala ah shabeellaha hoose mudug hiiraan iyo majmuucada banaadir waxay caawa la yimaadeen min labaatan darajo waa majmuucada banaadir hiiraan mudug iyo shabeellaha hoose majmuucaadkaas waxay la yimaadeen min labaatan darajo halka majmuucaadka jubbada hoose iyo bakool ay la yimaadeen min toban darajo aad buu umaadsan walaalkeen mucaad ayuu kaasiga guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan jadwalkii intaasaynu kusoo gebagabeynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا